bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal idaacadda warsangano dhugunsida itanga kala wada qodobada warkanga idaacadda sinhaytaminamaadanga kulankii khamiislaga haayay oyo weeldhadan wasiirada koonfur galbeed ee waybayoon kuga hadaleen abaaro ku jaran deegaanada koonfur galbeeda guddiga doorashooyin koonfur galbeed waybayo korjeysnadeen amaraha kubahii guddiga xalinta khilaafaadka madawiinaha puntland cabdiweli gaasna wayba uusu ku hadalay abaaro ku jaran deegaanadiisa xildhibaanada maamul goboleed hirshabelle iyo wayba amison ku dalbadeen inti daawooyinka deeqa dadka haridii shubanbiyoodka dowlada turkiga iyo geeka baabuurka wareejiyay wasaaradda beero dowlada federaalk soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal wayba ku mid ahaa ciidanka kenya waybayo wadaana howlgalla oyo reed aan ka hagaajiyahayn tigilooyinka iyo burburyeen al-shabaab oo ka yaalan degmada mandheera madawiine salfakiiriya way bowse ka baaqay wadahadal qaran falaagadii iyo shacabkan waybayo ku baahayana bariga xalab iyo weliba dowladda australia iyo la wareegtay mankii uusa ka dhaladii hitler
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiin faa'iido dhugunsadayaal mar kale hamiinamo khamiisa wijimaanaha galahayta taarigdaniyo ka edanta toban iyo shanta bilo toban iyo lamaad diseembar sanadka lambada kun toban iyo litaana soo baxayeen qodobadii warkan u koobanaayeen haddana ka dhawaada yoogii oo fisanga kulankii khamiis laga haayay oo yogeeka wasiirada koonfur galbeed iyo kuweel dhidan magaalada tanbaydhabo iyo waybayoonku ka hadaleena abaaro ku jaran deegaanada koonfur galbeed soomaali gaar ahaan gobolada baybakool faahfaahinta warkan faysal dhaay xuseen iyo nin haya iyo o jaran abaaro saameeya kabada dadkii duunyada iyo weliba kulan yonas koena gole wasiiro dowlad goboleed koonfur galbeed iyo heedada ganacsatada kulankii weliba shir gadoomiyaha kusimaha madaxweynaha waana ay wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan fiqi iyo weliba kulanka saxaafadii ku haytay kobinaan roge markii kulankaha ilaadiya weliba warfideenka la hadalay kusimaha madaxweynaha maxamed xasan fiqi kulan ee la yeelanay ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee hay-adaha samafalka kuwa internationalka iyo kuwa lookalka ah ee shirkaasoo daba socday shir hore ee wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo maamulka koonfur galbeed oo hore ugu dhawaaqay in abaar xoogle ay ka jirto ee maamulka uu ka taliyo koonfur galbeed sida gobolka shabeellaha hoose baay iyo bakool arrintaas annagoo daba soconno ayaa waxaa casumaad maanta xafiiska noogu yimid hay-adihii samafalka waxaanan oga wada hadallay hay-adagu aad bay u tira badnaayeen d r c safe children gareedo u n c r n r c i o m wash coby world division iyo kuwo kale oo badan ooja oo iyadu soo qabanqaabisay nafteeda hay-adaha macnaha iskudabriidkooda lahayd oo iyadoo kaashanaysa wasaaradda iskaashiga ee caalamiga doodeer kadib wasaaradda muxuu ahaa wasaaradihii ka soo qayb galay sida wasiirka xadaanada xoolaha iyo qorshaynta iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha oo mas-uul ka ahaa hay-adda wasaaradda dibudejinta intuba waxaan soo bandhignay baaxadda abaareed ee ka jirta saddexdan gobol waxayna hay-adihii ka soo qayb galay muddo hal saac iyo bar ah haddaysan ahayn laba saac ay ka doodayeen habkii loo caawini lahaa dadkan ka soo barakacay gobollada kala duwan muxuu ahaa sida tiyeglow xudur muxuu ahaa baydhabo iyo agaarkeeda tuulooyinka ku yaallo warbixinta oo xagga tuulooyinka ku saabsanna baydhabo iyo agaarkeeda waxaa goobjoogna la ahaa ilaahay mahadaka ka gaartay guddoomiyihii degmada oo warbixinno badan uu soo diyaariyey iyo duq magaalada isku ah oo warbixinno uu soo diyaariyey ayagana halkaa aan ka sheegnay waxaana micnaha isku afgarannay hadduu ilaah raalli ka noqdo toddoba iyo tobanka bisha oo ku beegan maalinta sabtida ah hadduu ilaah raalli ka noqdo waxaa noo imaan doono humanitarianka qolo ka socota xagga nairobi naga soo gaari doonto hay-adaha iyo muxuu ahaa xukuumadda dib ayay isugu soo noqon doonaan maalinta sabtidana waxaan la soo shaacin doonaa hadduu ilaah raalli ka noqdo goorta iyo wakhtiga la qaban doono dadka assessmentiga lagu tegi doono tuulooyin badan iyo dhul badan oo ka tirsan maamulkaani kabacdina waxaan rajaynaynaa dadka in wax badan loo qabto dhibaatada ugu muhiimsan ee aan ka hadlayno ee baaq aan ka dirayno hay-aduna inala qaateen waxay ahayd biyola'aan baasan oo ka jirto saddexdan gobol hataa waxaa gursan webigii shabeelle muxuu ahaa roobka badan iyo biyaha badan laga heli jiray dadkiina waxay ku soo badanayaan magaalooyinka waaweyn sidaan hore u sheegnay dadkuna inta badan waxay ka soo ordayaan waa biyola'aan midda kaloo labaad beerihii laba guu way baaqdeen xoolihiina waxaa galay cudur sida uu micnaha soo bandhigay wasiirka xanaanada xoolaha sidaa darteed shirkeenna wuxuu ku dhammaaday si aad u qurux badan waxaanan rajaynaynaa dhowaanahan maamulka koonfur galbeed inaanan u kala harin inaan wadno aan ka mari dhalanno ilaa iyo dadka aan mas-uulka ka nahay noloshooda dib ay ugu noqonayso aan ku celin lahayn goobihii iyo tuulooyinkii ay ka imaadeen kuwa joogan aan u heli lahayn deegaan ay ku noolaadaan kulunkunya weliba usahakeeda hillaa gobollada dalka soomaaliya ku jiraan abaaro taasoo yeesheentii biilaan iyo hungurlaan ilaayo hatana ma jarta idan gurmuntii dadka abaartiyo saamaytii ciidan mahadsanta faysala dhinac kalena guddiga doorashooyinka koonfur galbeed iyo waybayo ku horjeedsadeen amara kubay guddiga xalinta khilaafaadka oo haytintii shan xubnood oo lakadooradii magaalada tanbaydho manti doorashadii oo reedlanka naga haya faahfaahinta warkan xasan cali daa-uud iyo nin haya iyago warqad qoraale xukubatii guddiga doorashooyinka dadban ee maamul goboleedka koonfur galbeed laka ka horjeesaday go-aano oona ay guddiga xalinta khilaafaadka iyo ka amareen ini dib lankanaga xildhibaanadii laha ka dooraday magaalada tanbaydhaba guddiga doorashooyinka dadban ee maamul goboleedka koonfur galbeed maxamed cabdulaahi mursal oonahay la hadalay warbaahinta yamay baa usi sheegay iniyo aan qusayno go-aanada guddiga xalinta khilaafaadka iyo haka amareen ini diblanka nagada shan xubnood oonahay laha ka dooraday magaalada baydhaba maybana usi sheegay ini warqadan habati xiligan iyo anhayna todlaka wargeli saas oo kalena iyo maabisharci biyo anhayna sidii usa hadalka dhikay
doorashooyinka waxay rabaan soo qoray oo intay rabaan raabay oo oo la la dad kale ay saameeyeen inay yihiin oo aragna oo aan go-aankooda u madax banaanay waxaan ugu jiro in go-aanada ay sidaas leysi yihiin oo kuraas qaar muruga ugu badan ka taagnaa in meelaha qaar iska sii daayay oo kuraas aan maaragtay abasho fadhi gudarro u badan ku boyskaraysan ka tiilayna inay inay yidhaahdeen waana celinay taasaa tusaale cad oo ah in aysan go-aanadoo masaxayn maya dacwooyinku way badnaayeen gobolabadan ay ka yimideen waxaan ka hadlayo koonfur galbeed maaha meelaha qaar oo kaysaska lagu celinina jirto oo dacwooyinkoodana aada u badnaayeen marka koonfur galbeeda maaragtay saad u jeedo ko iyo toban shan ka mid a koonfur galbeed marka si gaara in loo baarsado loo muuqato koonfur galbeed kuraas ma taasna haddayna dhihi lahaa xitaa uma dhiganto ku saddex jibaarata meelaha qaar iyagooyo jaraan cabashooyin oo nahay muujiyayaan beelo degow deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo haddana mayba habatay ini guddiga xalinta khilaafaadka soomaaliya iyo ay amaryo ha kabiyaan ini diblanka nagada shan xubnood oo nahay ha ku jeedaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo bili laha dhaafi laka dooraday magaalada tanbaydhaba madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaasiya weybuusu ku hadalay abaaro ku jiran deegaanadiisa madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo wayboose ku hadalay abaaro ku jiran deegaanada maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland oo warbaahinta la hadlaya wayboose ku hadalay abaaro weyn ee ku jiran deegaanada puntland waybaanuse sheegay inti dad badan oo deerayan laba bilyan oo qof iyo khataranka jaran aantion dhamadan biilaan wiin iyo gaaja madaxweyne gaasya sheegay inti maamulka puntland uu subii doona beese deeras hal bilyan oo dollar taasoo lanka taragalay anti waa lankuqobada dadka saameeya abaaro dabcan gaar ahaan waxaan ka warrami karaa mandaqadan madaxweynaha ka ahaye puntland runtii dalkan waxaa ka jira dhibaato aada iyo aada u weyn oo haddii ilaahay raxmadiisu aysan soo degdegin oo labadan usbuuc ee soo socota aan roob iyo madar kheyr qabeela uusan keenin u ekaan u eg tahay in dad iyo duunyaba runtii ay aada u saameynayso xoolihii hadda waaba dhammaadeen wax yar baa ka haray dadkiina in badan oo kamida way soo way soo xarootay iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ayay yimaadeen intii kalena runtii xaalad aada khatar u ah very critical ah haddaad aragtaan saadaasha roobabka iyo macluumaadka hay-adaha kala duwan ayna siiyaan sida swalim oo kale oo ah saadaasha roobka iyo dhulku suu kala yahay haddaa aragtaan puntland oo dhan waxa weya very critical waa danger weya aad baa saaran taa micnaheedu waxa weya dee meelaha ugu daran dalka ayay kamid tahay dabcan waan rajeynaya waan ogahay inay meelo kale oo dalka dhibaato kasta ay jiraan laakiin runtii khatarta puntland haysataa mid gaara weeye wadankan roob fiican oo kadaa waxaa u dambeysay dayirtii laba kun iyo afar iyo tobankan umalaynaya wixii ka dambeeyey shan iyo toban iyo lix iyo toban wax roobahoo wanaagsan oo ka da-ay ma uusan jirinin hadduu jirayna ma noqonin wax waara oo runtii wax ka bedela xaaladda hadda maanta jirta ka bedeli karo ma aysan ahayn
deegaanada sida wiinkan ku jiran abaaroyoyba ku mid aha deegaanada sool isanaang haanasoyong amuudahayang dadkii duunyadaba xildhibaanada maamul goboleedka hirshabeelle iyo wayba kulanyo kuweel dhadang magaalada jowhar iyo fayeenka hirshabeelle waybayo amisom ku dalbadeen intii daawooyinlanka deeqa dadka haridii cudurka shubanbiyoodka saadiq calismaan oo alaab warsan idaacadda warsan ku warmow iyo warkan jawaranin ku dare afhayeenka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cabdishakuur cabdulaahi axmed cabdishakuur shaasha iyo qaar kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxay booqdeen xarunta amisom ay ku leedahay magaalada jowhar ayagoona u kurgolay sidii ay daawooyin ay ugu heli lahaayeen dadka uu soo oritay cudurka shiwinbiyoodka oo maalmahan farar kulul uu ku hayay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe booqashada kadib waxaa si wada jir ah saxaafadda ula hadlay taliyaha ciidanka amisom qeybta jowhar iyo afhayeenka dowlad goboleedka hirshabeelle cabdishakuur shaasha they can't get any drugs, they can't go the hospital because
ma heli karaan wax daawooyin ah mana aadi karaan cisbitaalka waayo waxa uu ku yaalaa magaalada jowhar dhexdeeda haddii aad amisom tihiin waxaan idinkaga baahan nahay oo aan halkan u nimid ayaa waxa ay tahay in aad caawisaan sidii ay daawooyin u heli lahaayeen dadka uu haleelay cudurka shiwanbiyoodka wakhtigan aan kula hadlaayo siddeed iyo labaatan ayaa u geeriyootay cudurka konton iyo toddobana cisbitaalka ayay u jiifaan ma haystaan daawooyin xitaa ma haystaan markaneecooyin way u baahan yihiin xitaa haddii aad helaysaan markaneecooyin waa inaad soo gaarsiisaan
if you can get a Nedmo Swiss, we want to uh, support us.
I understand. You are here to support Somalis in order to save the life of...
waan fahanay halkan waxaad u timaadeen inaad badbaadisaan nolosha shacabka waan haynaa riboodyo la xidhiidha cudurka ka jira agagaarkeena waxa uu cudurkan ka soo bilowday eelbareg maalin kadibna mahadaay haddana waxa uu sii aaday jowhar haddeertanna waxaan ogaanaynaa wixii aan hayno oo aan ku badbaadin karno dadaalkaasi waxaan qiimeyn ku samayn doonaa dhakhaatiirteenna si aan u ogaano waxa uu noqon doono cudurkaasi
toddobaadkii aynu kasoo gudubnay ayaa cudurka shuunbiyoodka dhibaatooyin fara badan uu ku hayay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadoona dad badanna ay u geeriyoodeen in kaloo ka badanna ay weli la ildaran yihiin ayaa mas-uuliyiinta ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle dadaalo ugu jiraan sidii ay ugu heli lahaayeen daryeel caafimaad iyo dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha caalamiga ay ka codsadeen inay gurmad deg deg ah lasoo gaaraan saadax ali cismaan radio warsan jowhar dowladda turkiya waybayageeka baabuur ku wareejiday wasaaradda beero dowladda soomaaliya maxamed axmed xasan iyo warka muqdishaanin ku dare munaasabad lagu wareejinayay deeq gaadiid ah ayaa waxa ay ka dhacday gudaha magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay munaasabadaasi wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha beeraha iyo shaqada iyo guddiga beeraleyda ee labada shabeelle waa shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe deeqdan ayaa waxa ay ka timid dowladda dalka turkiga iyadoona uu mas-uuliyiintani ka tirsan soomaalida ku wareejiyey danjiraha dowladda turkiga ee soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha doctor maxamed maxamuud maxamed ayaa halkaasi ka hadlay waxa uuna si aadaa uga mahad celiyey dowladda dalka turkiga deeqdani ay u soo garatay beeraleyda soomaaliyeed islamarkaana ka kooban sagaalka cagaf ee beeraha lagu faagtaa waxaa sharaf weyn noo ah yacni kaalmaha iyo wada shaqaynta ay maaragtay dowladda turkiga ay ku caawisay soomaaliya beeralaydeeda khaasatan annagoo uga mahad celinaynaa xiriirka dheer een muddo wada lahaynay tika iyo muxuu ahay shacbiga turkiga ee muxuu ahay hantidaa la bixiyey yani dadkii bixiye ah annaguna wax weyn bay u tahay labada shabeelle beeralaydooda annaguna waxaan u ballan qaadaynaa in aad loogaga faa'iidaysan doono beeralayda soomaaliyeed cagafyadaana madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdilaahi guudlaabe ayaa isna hadal ka qaatay waxa uuna tilmaamay in qalabkani uu sare u qaadi doono wax soo saarka dalka islamarkaana tayeen doono xogmaalatada dhanka beeralayda kuna booriyey beeralayda soomaaliyeed in ay xafidaan in ay xafidaan agabkani loogu yaboohay xaqiiqdii wax badan aad wax ka qabateen oy dowladda turkiga ay ka qabatay dalka soomaaliya haddana waa qayb ma aragtay aada loogu farxo dalka soomaaliya waa dal wax soo saar xaqiiqdii wuxuu u baahan yahay waxay ahaaday inay helaan ma aragtay sida cagafyadaan oo kaleentood in fatahaadaha dhibaatada u geystay ee marna webiga uu beer wali dalag waliba soo go'i lahay ay fatahaado goynayso marna ay webiga uu faaruq noqonaayana in wax laga qabto ugu dambayntii danjiraha dowladda dalka turkiga u fadhiya soomaaliya holkan bekan ayaa sheegay deeqdani gaadiidka ah in ay ka timid islamarkaana soomaaliya ay u soo garteen shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda dalka turkiga meelo warkaas ku dhugunsada aytaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo agaasimaha shirkadda safaricom yay sheegeen ti wada shaqayn weyn iyo luweel dhala doonaan ciidamada ammaanka kenya sreedlanka dhisa anteerooyinka iyo al-shabaab burburyeen ujeedada ku dambeyntiinti shabaab iyo burburyeen anteenooyinka isgaarsiintii way bayeetaa toki eedan antee lawaa xiriirka isgaarsiineed oo xog shabaab laku gudbi markaiyo laka araga deegaano hooseedayan degmada mandheera hamiidnimadii isniintii unaha dhaafniyo dagaalyahano ku tarsan shabaab waybayo burburyeena anteenooyin iyo shirkada isgaarsiinta safaricom kala haytay degmada mandheera ee dalka kenya madaxweynaha suudaanta koonfureed salfakiirya ka baaqay wadahadalo qaran oo laaka afjarow dagaal ka sokeeye ee dalkaas ku dareeray saddex sana us oo la hadalay xildhibaanada baarlamaanshiye ee magaalada jubba iyo salfakiir weyba uu sheegay antee wadahadaladaas yuu hegi doonaan guddiga kooban dad la kasaw madaxweyne salfakiirya weyba uusan muuqday saasoo kalena ayaa ku indigow han dhaliilsan dalshay madaxweynaha suudaanta koonfureed salfakiirya sheegay intiyo jaro doonaan cawaaqib budhaalada kor ahaan diidan antiyo ruujiyan rabshado wayba uusaasoo kalen ka baaqay shacabshe intiyo ixtiraaman beela caalamka anka dambeyntiina dhugunsadayaal baarlamaanka astureeliya iyo meelmaryeen sharci ogolaaday intii dowladda iyo la wareegta mankii uuse ka dhaladii adoob adolf hitler sanadkii kun siyeed boqol siyeedii sagaalkii arrintaas oo sanado badan muran ku teeganaaye jarladeen oo ah milkiilaga mankaya siroogteen diidi jarin tiusa gadada mankaaskiyaala magaalada baraan wayba kalooyo diidana antiyo mankala dayactira milkiilagan wayba hadda la sii doodhe magdhow laakiin wayba ilaay hadda lan ogayne amyaan caddayne walaya dowladda astureeliya ka damcaysanta amya ka weela doonta mankaas iyo fadahayta warking isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo antaninkeyga dhugunsadayaal warkanaano shuur ismaaciil axmedeysinla dareer siyaasi waana hasiin saarte nang alaalanankii warkan dhaaf warsan radio dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed direedan ku fiirsada koran way banan mahadnagay asaabti warkoo kala qayb qaadatee dhugunsadayaal isina kama haasantin dhugunsudow ku wararkii barnaamijyada ku bahow idaacadda warsan ee magaalada baydhabo